xoriyata qoolka ummadda somalilan cid alle cid hor istaagi kartaa ma jirto dastuurkaa noo ogol oo maxaa sharciyadaheenna oo dhan baa noo ogol somalilan dowladdu dadkii soo doortay umay soo dooran inay dictatorship dadkan ay ku hayaan inay caburiyaanna looma dooran waxaa loo doortay inay horumarka waddanka ay ka shaqeeyaan aqoonsigeenna inay ka shaqeeyaan inay dadkan iyo dhallinyaradeenna maxaa hayd ay shaqo iyo u abuuraan inay caafimaadkeenna ay maxaahayd ka dhigaan caafimaadka caalamka inay danyartaa wixii loo qaban lahaa ay u qabtaan in agoomaheenna aynu daryeelno inaynu beeraheenna horo marino waa taa waxaa dowladda loo doortay laakiin looma dooran inay ka daba shaqayso un maxay ahayd labadii xisbi qaran maxay qabteen doodbaa la qabanaya maxaa loo qabanaya de shaqooyinkaas maha shaqooyinka loo dirtay shaqooyinkii ka waaweynaa ba iyaka laga sugaya looga fadhiya maanta waxaa taagan yahay inaynu markii horena somalilan aynu maxaa aqoonsigeeni aynu raadsanayna maantana jiritaankeenni baa laynaga doonayaa inaynu xaqiijino inaynu jirno inaynu dad nahay waad ogtihiinoo waxay soo qaateen maxaa ahayd shaqooyinkii lacagtii loogu talagalay siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya weli cidi kamay hadlin iyo kumay ka jawaabin wadahadalkii soomaaliya ilaa now natiijo fiican may ka soo hoyin waxay ka soo hoyeen waxa weeyaan hawadeenni oo lala wareego maxaa ahayd siddeed iyo toban ay gobol inaa laynagu tilmaamo inay dhakhaatiirteenni iyo maxaa ahayd macallimiinteennu ay kaga muqdisho kaga qayb galaan wasaaradda caafimaadka maxaa ahayd shirarka ay qabanayso yani ma bulshadu shirarka ay qabanayso waxa weeye wixii looga fadhiyey baanay weli qaban waxa weeyaan ammaanka inay ka shaqeeyaan baan ugu maxaa ahayd loo doortay ammaankii wuxuu noqday inaa wax aana weligeed iyo leedda inay maanta dhacday oo xabada laysla maraayo maxaa ahayd suuqii oo dadkii marka ay baqanayaan oo annaka aan baqanayno leenahay ma baastooladan haddaba wada iibsanaa marka waxa weyan dowladda somalilan waxaanu leenahay ilma adeerayaa wixii laydiin doortay dee maxaa ahayd ka qabta maalin dhaweyd maxaa duufaamaa dhacay maxay dadkeennii oo dhan baa maxaahayd daryaysan waxa ay halkii ay u gurman lahaayeen bu maxaa ahayd markii aan u sheegno waryaaren barde ka hadla oo puntland waxaana aad ka hadlaysaa iska daaya halkaanu islahayn waaba u tegey oo aan u sacab inaan u diyaar garownay inaan idhaahno waad mahadsan tahay mar haddaad saaxilba aad tagtay unba lanagu yidhi saaxil may u tegin waxay u tageen inay markabkii ay de isku soo tusaan oo la moodo weligood yaalood inaanay markab fuulin oo qof ka hadhayba aanay jirin oon la yaabnay ilmaad haddaad markab u baahantihin annagaa idin soo kirayn doone hana ceebaynayno caalamka hanagu ceebaynina oo ilaahay ka yaaba dowlad dhan oo jirta oo taagan baa tihiin laakiin ma tihidin dad maanta maxaa ahayd la yidhaaho cashadii markabkiibaaba ka dhammaaday oo intii loogu talagalay in ka badan baa meeshii maxaa ahayd la keenay oo dabeetana cuntadii ay masaakiintu cuni lahayd dabeetana maxaa ahayd iyaka lagu deeqay waa xaaraan waa ceeb waa feelxumo war waxaasoo dhan intaad ka tagtaan baanu leenahay dowlad baa tihin la doortee sidii dowladdu u dhaqmi jirtay ilma adeero u dhaqmo xaqii ay muwaadiniinta somalilan idinku lahaydna guta laakiin maxay xisbi qaranku qabteen muxuu hebel hebel yidhi muxuu xageebuu maray telefoonna la dhegaysto wax war niman iyo waxaasu maha wax maxaa hayd ay dowladdu ku dhaqantee maxaa hayd anu waxaan odhan lahaa carruurtan yaree daba cararaysaan iyo dumarkii muwaadiniinta ay idiin shaqaynayaad koba jeelalka ku ridaysaan midaad tidhaahaan maxaa hayd text message bay dirtay midaad tidhaaha hanti qaran bay sheegatay midaad tidhaahayd maxaa ahayd gacaankii bay ka dheeraysay war nimaniyahow waxaasoo dhan inaga daayo oo aynu u soo noqonno waxa maxaa ahayd aad ay maxaa somalilan idin dooratay idinku soo noqna annakuna waajibkayagii lanagu soo doortay baanu qabanaynaaye ammaanka noogu dadaala ma diideen imarkaanu idiin sheegaynaa oonu idiin caddaynaynaa si fiican dhigaha u fura si fiican indhihiina u fura cid alle cid looga daba fadhiisanaya shirkaas ma jirto shirkaas wuu qabsoomaya wuu qabsoomaya hadduu ilaahay nafta inoo daayo markaa ku gamca ku seexda wixii aad maxaahayd tala soo jeedinaysaan soo jeediya wixii aad ku soo darsanaysaan ku soo darsada dadkii ka soo qaybgeli lahaa sii diyaarsada ahlan wasahlan siyaad bare isagoo wax diidaaya oo maxaa ahayd ka soo horjeeda baanu haddana maxaa ahayd diidi jirin oo uu dama sugadiisii iyo iyo de intiisii kale kusoo darsan jiray war idinka war nabad sugidna idinkama maqlaanayso dadaad ku darsataan ma waayeysaan oo meel walba ay joogaan ile xisbiyaasha ay noogu yimaadeen iyo xafiisyadii kuwaasun iska soo dirta awalba aad diran jirteen waxaan idin leenahay welcome ku soo dhawaada gacmo furan baan idinku soo dhawaynaya wax la qarsanayaa ma jirto wax maxay ahayd aanu idinka qarinaya ma jirto wax dadka laga qarinaya ma jirto wax iyaga oo dhami waa buug furan ood akhrisan karaysaan haddaanaydan akhrisan garanayna dad idin akhriyaan idin soo diraynaa ee noo sheega